magaalada baydhabo weli baa la ka furay shirka wadatashiga wasaaradaha shaqada dowlad goboleedyada dalka iyo wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada dowladda federaalk soomaaliya ee mashaariicda daryeelka bulshada kaasoo dareero doona muddo la maalmoode shirkii walibaa ku qeybgalay wasiirada shaqadii arrimaha bulshada ee dowlad goboleedyada dalka gudoomiyaalka guddiyada shaqaalaha rayidka heer federaal iyo heer dowlad goboleed agaasimiyaal hogayaha guud ee aqalka sare arrimaha bulshada iyo horwadeenada wasaaradaha shaqada iyo qeybo kumada ee bulshada rayidka gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka koonfur galbeed sharmaak kekulow iyo agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada arrimaha bulshada koonfur galbeed yanan koreyn ku hadalay kulanka sharaf ayay noo tahay in shir noocan oo kale markii labaad lagu qabto magaalada baydhabo kii hore wuxuu ahaa heer agaasimayaal guud kanna waxa waaye agaasimayaasha guud iyo wasiirada dowlad goboleedyada dalka runtii annaga farxad ay noo tahay waa idin soo dhaweynaynaa baydhabo ku soo dhowaada shirkan waxaan rajeynayaa insha allah in labada maalin uu halkan ka socon doono uu noo noqon doono mid mari dhal ah kulan noocaan ah waa tasha qaybo badan ay ku qabatay magaalada baydhabo marka ugu horeysana waxaan leeyahay dhammaan martida soo dhowaada ku soo dhowaada magaalada baydhabo baydhabo waa waxaa lagu yaqaanaa marti socodka iyo soo dhoweynta annagana farxadaynoo tahay annagu guddiga shaqaalaha rayidka inaan qayb ka noqon kulankan qiimaha badan wada tashiga ah wasiirka shaqadii arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xildhibaan yuusuf maxamed aadan yaana kuma hadnagay dhammaan wasaaradaha dowlad goboleedyada dalka wadashaqayntii oo fayle iyo dhalayin dowladda federaalk soomaaliya dadkeena wax badan naga sugaayeen malaa mar rabnama dowladnimadan oo xafiisyada bas ku ag oo aanan dadkii lahaab aanan dareemaynin runtii intaas hanuuna u filan marka waxaan rabnaa mala dowladnimada ama adeegyo dowlad waxaan rabnaa inaan gaaraan aan rabnaa guryaha ama mala qoys wala meesha inaan gaaraan naa go-aysan inaan go-an marka aadaa umaastin aragtida meeshan kasoo bixi doontaan waxay noqotaa mid la fuliyo oo mala lagu dhaqmo ma noqon doonto keliya mid lagu mala la daabaaca miskal mala qoraal ma noqon doonto waxay noqon doonaa natiijooyin wasaaradaha heer federaal ee heer dowladgoboleed inay wax mala wax bedel muuqda ay ka samayn doonto marka aadaa umaadsantiin si gaaran waxaa umaadnaqa mala guddoomiyaasha mala labada mala guddi oo runtii ay yihiin lafdhabar ay yihiin arrinta action shaqaalaha markii la hadla arrimaha bulshada shaqaalaha qeyb ay ka yihiin ilaan ayagaa waa dadka loo adeega ayagaa marka mala aragtidiina saliimka aadan aan bogaadana aadan u mala aan u isqabnaa marka aadan umaas hadalkaa dheeri iga raali noqda shirkiyan ujeedadiisa tasay linxooji lahay wada shaqaynta wasaaradaha shaqada dejowka qorshahooleedka sanadka lamada kun labaatishan dardargelinta adeegyada bulshada sida mashaariicda daryeelka arrimaha bulshada iyo taabgeliyowka hanaanka siraynta dowladnimada iyo la waafajiyo qorshaha isbedelka qaran